إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga halfurqaan qodobada insha allah maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaadeen weeraro kala duwan iyadoo faahfaahin dheeri ahna laga helayo qarax shalay ka dhacay gobolka madowga midadka qaar ka mid a askari lagu laayay dagaal shalay ka dhacay deegaanka baarsanguuni ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose weliga walaayada islaamiga shabeellaha dhexe ayaa waxgaradka waxa uu ugu baaqay in bulshada ay ka wacyigeliyaan ka qayb qaadashada doorashooyinka dowladda federaalka iyo shisheeyuhu ay qabanayaan macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka ah ee degmada jilib ayaa waxaa loo qeybiyey muqararka barista qur-aanka ee caruurta maamulka al sacuud ayaa wuxuu ogolaaday qabashada codsiyada cumrada xilli maamulka horey uu isu hortaagay in dad badan oo muslimiin ah ay xajiyaan inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaadeen weeraro kala duwan iyadoo faahfaahin dheeraadana laga helayo qarax shalay ka dhacay gobolka mudug xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar waxay ku ekeeyeen ciidamada kenyaatiga ee ku sugan deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose diriyaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi laga maqlayay ciidamada kenya ee taabto ku sugan horey ayay ula kulmeen weeraro badan oo caynkaan oo kale ah isla goortaasi waxaa la weeraray ciidamada ku sugan deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo kuwa oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland laakiin garab iyo gaashaan oo ah ciidamada kenyaatiga ah iyo kuwa etoobiyaanka ee haysta magaalada kismaayo ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar qorshaysan halkaa ku ekeeyey faahfaahin dheeriin kama aynaan helin waxa khasaare ay halkaa ka dhashay dhanka magaalada dinsoor ee gobolka bay xalay waxaa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo u daacada ciidamada etoobiya ee magaaladaasi haysta horey magaalada dinsoor waxaa uga dhacay weeraro kala duwan oo lala beegsaday ciidamada maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka u daacadda ah iyadoo qaarkood lagu dilay kuwana lagu dhaawacay geesta kale faahfaahin dheeriya ayaa waxay kasoo baxaysaa qarax shalay ka dhacay gobolka mudug gaar ahaana deegaan hoostaga wasil oo kasoo xiga dhanka bacadweyne qaraxaas waxaa lala beegsaday korneyl biixi oo ah taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka ah iyo wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin fiqi oo sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah waxaa la sheegay in labadaas xubnood ay ka badbaadeen qaraxa laakiinse wuxuu galaabtay nolosha shan kale oo midkood uu ahaa xogayihii taliyaha ciidamada lugta ninkaas oo ah sida qudhiisu jenaraal ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray dayib afar askari oo kale ayaa goobta ku qurbaxay ilaa iyo lix askari ayaa waxaa la xaqiijiyey inay halkaa ku dhaawacmeen dowladda federaalk iyo galmudug ayaa sidaa caadada u ahaydba halkaa waxay ka qaateen meydadka iyo dhaawacyada horey dagalo uga dhacay duleedada bacadweyne iyo qaycad iyo wisil waxaa loogu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa galmudug ciidamada imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa dagaal culus waxay kula wareegeen magaalada qunduus ee waqooyiga waddanka afghanistan maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya dagaallo aada u culus oo ay martigelisay magaalada qunduus ee waddanka afghanistan kadib waxaa hadda magaaladaasi si buuxda ula wareegay ciidamada imaarada islaamiga ee daalibaan war ka soo baxay imaarada islaamiga ah waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ay gudaha u galeen magaalada qunduus lana wareegeen guud ahaan magaalada iyo xarumihii muhiimka ahaa ee uu ku shaqaynayay maamulkii xukuumadda kaabul xaruntii maamulka gobolka saldhiggii booliiska xabsiga weyn ee magaalada iyo goobo kale oo istaraatiiji ah ayay la wareegeen ciidamada imaarada islaamiga ah kadib dagaal culus oo ay la galeen ciidamada xukuumadda kaabul saanado milatari oo ay ku jiraan gawaarida gaashaaman ee uu maraykanku siiyey xukuumadda kaabul ayaa waxaa gacanta ku dhigay imaarada islaamiga ah kuwaasoo hadda loo adeegsanaya dagaalada ka socda waddanka wariyayaal ku sugan gudaha magaalada qunduus oo la hadlay warbaahinta caalamiga ah waxay xaqiijiyeen in magaalada ay maamulayso daalibaan ayna jiraan duqaymo xoogan oo ay diyaaradaha xukuumadda kaabul ka geysteen magaalada kuwaasoo aan wax isbeddel ah soo kordhin calanka daalibaan ayaa ka dulbabanaya xarumihii maamulka ee qunduus waxaa sidaas warbaahinta u sheegay wariye ku sugan qunduus xukuumadda kaabul ayaa dhankeeda waxay beeninaysaa in magaalada qunduus oo ah caasimada gobolka qunduus ee waqooyiga waddanka afghanistan ay la wareegtay daalibaan waxaana wasiirka gaashaandhigga xukuumadda kaabul uu barta uu ku leeyahay internetka soo dhigay sargaal ka tirsan ciidankiisa oo sheegay inay weli ka dhex dagaalamayaan qunduus waa magaaladii saddexaad oo ah caasimad gobol oo laba maalmood gudahooda ay si buuxda ula wareegtay imaarada islaamiga ah shalay waxay la wareegtay magaalooyinka shabirgaan oo xarun u ah gobolka joosjaan iyo zaranji oo ah xarunta gobolka nimruus oo dhammaantood dhaca waqooyiga dalka meydadka qaar ka mid ah askar shalay lagu laayay dagaal ka dhacay deegaanka baarsanguuni ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada jamam ee gobolka jubbada hoose maxamed imiin ayaa warkan inoo faahfaahinaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعند عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله أكبر dagaal culus oo dhacay aroornimadii hore ee shalay ayaa waxaa cagta lagu mariyey dhufeesyada ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo weerarkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa qaaday ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka oo in muddo ah soconayay ayaa waxaa lagu jabiyey ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo khasaare xoogan dhabarka loo saaray ugu yaraan waxaa dagaalkaasi lagu dilay siddeed askari oo uu ku jiro nin lagu magacaabo yuusuf aadam oo ahaa taliyo horun halka lagu dhaawacay lix askari oo kale waxaana dagaalka lagu soo furtay shan qori oo ah ak afartan iyo toddobo markii uu soo idlaaday dagaalka ayaa degmada jamaama ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa lagu soo bandhigay meedadka laba askari oo ka mid ahaa ciidamada maamulka jubbaland oo jirkooda laga dheehanayay sida ay u waxyeelaysay rasaasta mujaahidiinta goob fagaaro ah ayaa lagu soo bandhigay meedadka askartan waxaana goobta fagaaraha ah ee lagu soo bandhigay meedadka ciidamada maamulka jubbaland ka hadlay nabadoonnada deegaanka ugu horeen ibraahim shariif oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed ayaa ka hadlay goobta fagaaraha ah waxaana uu sheegay in askartan ay dhibi jireen dadka shacabka ah maanta waad ujeediin nimankaan xurmad inaysan lahayn daraadna ilaa cadda waad ka maqlayseen lixdan iyo sagaal nin oo taa'ibiin ah oo dooro afar bilood ee loo soo xiray insha allah kuwa safka nimankaan kula jira waxaan akhbaar u dirayaa insha allah waxaan leeyahay toobadkeena ilaahayna ka cabsada haddii kale masiirkiina saan uu naqaynaya insha allahu tacaala insha allah intaysa idinku dhicin gacanta mujaahidiintana idin gaarin waxaan leenahay toobadkeena diinta islaamkana soo gala insha allahu tacaala nimankaan dhibaatada ay dadka u geysan jiray haddee insha allah soomaali waxay tirahdaa il waxay aragtay ilaalo ka dhan dee baawureedii iyo shicibka oo laamiga maraya ka warbixin jiray dhibaatada lagu qabay dee ummadda islaamku way og tahay isbaarooyinkooda iyo dhibaatada ay dadku ku hayeen dee way la socdaan ilahay subxaana wa tacalana soo qabta saake sidoo kale nabadoon idriis ayaa isna dhankiisa sheegay in dadka dhibaato ay ku hayeen ciidamada meedadkooda lasoo bandhigay wixii dhib ay wadaan waxaa ka sii daran waxyaalaha ay la yimaadeen cidda iyo maaragtay ay gaashaamanayaan annagana dhibmu nagu ah wixii nagu baxoo maaragtay oo taliya tuxaana waxaan kaga baxsanaynaa ama aan maaragtay tala saaranaynaa allaha weynaa wax dhiba ma yara ay la yimaadeen waxaa ka sii daran waxa ay hadda wadeen iyo waxa ku dhacay waxa ku dhacana ka weyn annaga waa sugannahay cibeena waa sugan yihiin ciddigeenna waa sugan yahay maalkeena waa sugan yahay wax kastana waxay u sugan yihiin islaam wax kaloo annaga aan sugayno ma jiraan ilaa diintaan la koryeelo ilaa caalamulislaam ay ka hirgesho intaasaan u taagannahay insha allahu tacaala wixii dhibay wadeenna allaha ilaaha ku koobahaya waxaanu u taagannahay tambiiqinta islaamka ama diinta intaasi kadib bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa iyaguna yidhi sida tan maasha allah walaalo aadaya maanta u faraxsannahay haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada jamaame maanta waxaa weeyaan allah tabaraka tacaala mahadiisa ilaahay wuxuu noo keenay indhahaynu ku qaboojiyey niman murtadiinah oo muslimiinta ku dhibi jiray waddada waxaa laamiga ah khaasatan baasan guuni maanta waa midaa ujeedaa waa kana labada bakti meesha yaala alxamdulillah allah ayaa ku maasa maanta shucuurteen lama qiyaasi kara kule aad ayaan u faraxsannahay maasha allah kuwo kabadan way jiraan jirashiga ay qaateen iyo waxyaababa dhaawac badan baa jiro taasna waxay ku dhacday bifadli illahi wa karamihi uma almujaahidiinta dadaalka bixisa ayaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran baan leenahay maanta shicibka waxaa weeyaan aad bay u soo imaadeen garoonka waxaa weeyaan maanta nimankan la keenay alxamdulillah aad aan faraxsannahay maanta ma qiyaasi kara waxaana dareenka insha allah tacaala mid ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada jamaame ayaa sidoo kale ku biiriyey sida tan islaamkana macnaha oo waajibaadkiisii aas ka soo baxay ayaan u arkahayaa oo aad iyo aad anagana maaragtayo noo tahay hogol noo da'day dhibka wax la sheegi kara ma ahan jidjoogsi iyo adduunyi badan oo maaragtayo dil oo xisaab la'aan eh waxyaala badan oo dhib oo ummadda ay u keeni jireen aa jirta xuurtayna aad iyo aad ay u wanaagsan tahay ilaahay nimcidiisa waaye waa barwaaqa ilaahayna siiyey raxmad noo da'day waaye ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhowr jeero hore sidan oo kale lagu jebiyey dagaallo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo
weliga walaayada shabeellaha dhexe ayaa waxgaradka waxa ugu baaqay in ay bulshada ka wacyigeliyaan ka qayb qaadashada doorashooyinka ay qabanayaan dowladda federaalka iyo shisheeyuhu sakri cumar ayaa warkan faahfaahinaya xilli uu ka hadlayey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abuumaxamed munaasabad ballaaran oo dowro loogu soo xiray askar ka soo kala goosatay maamulada shisheeyaha uu ka hergeliyey waddanka ayaa waxa uu soo hadal qaaday doorashooyinka ay qabanqaabinayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha inay ka qabsoonto soomaaliya isagoona ugu baaqay waxgaradka inay bulshada arrinkaasi ka wacyigeliyaan gaaladan marba wara sheegaysa hadda waxaa wadaa dadkii muslimiintii soomaaliyeed inay gaalaysiiso oo kumnaanka kuna inay gaalaysiiso rabtaa hadda wadda waxyaaba doorasku sheega ah hadda la abaabulayaa oo goboladii ka socda oo caasimadii ka socda oo dastuur gaaleedkii iyo waxaas waxaa la rabaa guud ahaan dadka odayaasha mas-uuliyiinta qabaa'ilada oo hadda meesha fidhiya xafladdan ka soo qiibgalay in dadka guud ahaan loo gubaabiyo gaaladaas dastuurgaaleedkaas oo lagu kedinayo oo fasaada looga horseedayo in laga dhaasho
isagoo sii hadlayay sheekh cabaas abuumaxamed ayaa waxa uu carabka ku dhuftay dhibaatada laga dhaxli karo arrinkaas iyo sida looga hortegi karo xaqiiqdii fasaada meesha ka soo socda fasaadana si kale kuma joogsanayso kitaabu yahdi wa sayfu yansur wa kafaa birabbika haadiya wa nasiira kitaabka in dadka loo sheego dacwada laga guto murtadiinta hadda meesha joogta dada wadataa oo nasab ahaan dadkeena ka soo jeedo oo ay leeyihiin nabadoonno waaye isimu waay waxaas ku sheegayaan dadkaas ayaa dadka u soo gura oo meesha isugu keena jazaakum allahu khayran dagaalka si kulliya in loo galo wa siyaasad ahaan in looga qayb qaato maal ahaan in looga qayb qaato naf ahaan in looga qayb qaato maal iyo maskaay murug dhammaan in loogu wada qayb qaato jazaakum allahu khayr allahu akbar shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay qabanqaabinayaan doorasho lagu wado inay ka dhacdo soomaaliya kuwaas oo mid waliba uu doonayo inuu ku soo baxo doorashada midka iyaga wataan macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada jilib ayaa waxaa loo qeybiyey muqararka barista qur-aanka ee caruurta sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka lagu guddoonsiinayay muqararka barista qur-aanka ee caruurta ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo qaar ka mid a macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ugu horeyn mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ka hadlay fadliga ahlul qur-aanka jazakumullah khayr aa leeyahay sida walaalahay igu horreeyayba ay u dhaheen ilaahaynu subxaanahu watacaala hamalat alqur'aan ilaahaynu wuu ammaanay kitaabkiisa uu ku ammaanay nabigna calayhi salaatu wasalaam wuu saas oo kaleeto wuu ammaanay sharaf iyo wanaag waxaa ugu filan halka xadiid oo ahaa khayrukum man tacallama alqur'aan wacallama xadiidkaas ayaa sharaf runtii husitaankiis ugu filan khayrukum man baa layidhi waxaa idinkugu khayr badan baa layidhi dadkii o dhan intii la jamciyey baa layidhi qofkii maxaa la dhihi jiray qur-aanka bartay dadkana sii baray wilaayadiisa guud ahaan jibooyinka lix ardaya looga targalay inay yimaadaan lixda jihooyinkay ka kala yimaadeen idinkaa taqaaniin laakiin saddexa ka mid ah waxay ka yimaadeen salaqla hal dugsin way dhiganaayeen saddexdii arday ee halka dugsi dhiganaayeen ee macalinkooda hal qof uu ahaa allah wuxuu qadaray saddexdooda inay kaalama galaan meel ay horey ugu dhacday lama sheegin jazaakum allah khayr intaasi kadib macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada jilib ayaa ka warbixiyey farxadooda ku aadan muqararka loo qeybiyey magacaygu waa cabdinuur farxaan cabdiwahaab waxaan ka mid ahay macalimiinta degmada jilib ayaan ka mid ahay marka maalmahan waxaa noo socday kulun oo noo socotay kulun jamciyada qur-aanka kariimka xarakada shabaab mujaahidiin ayaana soo booqatay madaarista oo qur-aanka kariimka ah kulankaas marka waxaa ka mid ahaa in muqararaad nala guddoonsiiyey ilmaha markiina loo keeno bilowgii ilaa dhammaadkii muqarar ilaa iyo sideed marxalo oo ka kooban sideed marxalo muqararkiina insha allahu tacala ilahi waxaan ka rajaynayna inaan dhaqangelino waanu soo dhaweynayna ilaahay subxaana watacaala mahadiisa weeye waxaan nasiib u yeelanay haddaanu nahay maxaa lahaa macalimiinta degmada jilib wax walba soo dhaco oo xarakada xaggeeda ka imaado inuu annaga naga soo dhaco ilaahay subxana watacaala aan u mahad celinayna waxaan kaloon u mahad celinayna ragga mujaahidiinta ee suquurta ku jira ee ilaalinaya ummadda muslimiinta ee dhiigooda naftooda u horaya waxaan leeyahay ilahi subxana wataala ayagana ajira xasanaada kasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sare u qaadidda tayada waxbarashada dugsiyada qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah maamulka al sacuud ayaa waxa uu oggolaaday qabashada codsiyada cumrada xilli horey uu isu hortaagay dad muslimiina oo doonayay inay xejiyaan haashim cabdinaasir ayaa ka warramaya wakaaladda wararka ee maamulka aala sacuud ayaa baahisay war la xiriira in boqortooyada aala sacuud ay bilaabi doonto qabashada codsiyada la xiriira gudashada cumrada si tartiib tartiib ah laga bilaabo maalinta berri oo isniin ah warka ayaa wuxuu intaa ku darayaa in ugu horreyn la qaadan doono codsiyada ugu yaraan lixdan kun oo ruux oo doonaya gudashada cumrada markaas kadibna loo kala qaybin doono siddeed marxaladood si ugu dambayn tirada guud ee dadka cumraysanaya ay u gaarto laba milyan oo ruux cabdilfataax bin sulaymaan oo ah ku-xogeenka wasiirka xajka iyo cumrada ee maamulka aala sacuud ayaa sheegay inay la gudboon tahay dadka soo gudbisanaya codsiyada cumrada inay haystaan shahaado caddaynaysa inay qaateen tallaalka cudurka coronavirus wasiirku wuxuu intaas ku daray inay daruuri tahay in shahaadadaas ay ka soo baxdo jihooyin rasmi ah oo laga aqoonsan yahay adduunka tallaalka uu qofku adeegsanayana uu ahaado tallaal uu aqoonsan yahay maamulka aala sacuud maadaama ay jiraan tallaalo dhowr ah oo loo adeegsado ka hortagga cudurka coronavirus gawaarida baska ee ay raaci doonaan dadka cumraysanaya ayaa la sheegay inuu qaadi doono markiiba kalabar tirada loogu galay asal ahaan inay raacaan baska taas oo qayb ka ah tallaabooyinka looga hortegayo cudurka coronavirus siddeed iyo toban bilood ka hor ayuu maamulka aala sacuud gebi ahaanba joojiyey dadka muslimiinta ah ee kasoo xejinaya ama kasoo cumraysanaya meel ka baxsan dhulka uu ka taliyo maamulkaas waxaana labadii sano ee lasoo dhaafay xajka gutay oo keliya muslimiinta ku dhaqan dhulka loogu magacdaray sacuudiga waxaana tallaabadan aad ugu farxay dadka muslimiinta ah ee kuwan weynaa inay uun mar ku soo cibaadaystaan labada masjid ee loo yaqaano xarameynka warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa